bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaaray ha ka dhowaada warka hameegnima ee idaacadda warsan qodobada unasinhayn oo kuwaan ka dheegi doontan iyo welibaa kumada daraawalada ka shaqeeyow wadada iska hiraasa magaalada muqdisho iyo baydhabo oo cabasho ku muujiye xayiraadii lahakarogi maamulka degmada baraawe iyo beeniye wacyigelinka eedan cudurka covid nneteen-ka wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowlad gobo dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku hadlay xilka lag magacaabi madawiinaga koonfur galbeed soomaaliya madawiinaga koonfur galbeed oo maxaabiis cafiis anfadey wasiir fawsiye oo sheegtay inisiya dhakhtar ka dhiyi cudurka covid nneteen-ka khayro oo amar khayro oo amaray in maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir la siiye lacagyo iyo unka horseedeen cudurka coronavirus keenidii inay xabsiga ku baxsadeen dadqaba cudurka coronavirus madaalihii hobolada waa beri cumar shooli oo amowday akhbaaraadka bannaanka uuna siin haynona welibaa kumida maraykanka oo hakiyay dhaqaaligii uu siyaasiyi jaray hay-adda w h o
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
waa hamiignimo arbaae taarikhdan iyo ka eedanta tumay shanta bedliyey afraad lamada kun iyo labaatanka intaas weliba hayana qodobada warkaana inka doorkaroona haddana yoogi oo faahfaahsan ha ka dhowaada kabilowna qodobka inka horeeya weliba uuseeya daraawalada ka shaqeeyow wadada iska hiraasa magaalada muqdisho iyo baydhabo iyo cabasho ku muujiyeen xayiraadii lahkarogi faahfaahinta qodobkan weliba ninhaaye maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa
iyadoo maalintii shalaytay wasaaradda baabuurteed dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo asaartii warqadiyo ka raabasay in soodowka baabuurta dadweynaga oon isku guduway magaalada baydhabo iyo muqdisho taasaytana wasaaradda ka saweydi silanka horseeda cudurka dilaaga ee coronavirusa iyadoo arrintaasaytii jartaya weliba jare dadkashadaysa jidkaasaytii oo nolol maalmeesha ku weedisadow qaar ku mida shufeerada ka shagaysa waa jidka iskiiro baydhabo iyo muqdisho iyo shabakada warbaahinta warsan ee baydhaboon ku warbiyeen magaceyga cali cabdulaahi waxaan ka shaqeeyaa wadooyinka ee isku xirta gaariga noocooyinka baydhabo iyo xamar waxaana aad iyo aad u maqlay inay wasaaradda gaadiidka amar kasoo baxay berita taarikh toban iyo lix inays wax gaaya aan ka socon karin magaalada muqdisho iyo isku xirta baydhabo maadaama aan ka midnaha darawliintii ka shaqaynaysay wadadan wallaahi waxa waaye saameyn aad iyo aad u baahintaas ay nagu balaayo nagu samaynaysaa oo ka mid ah dhanka famil nolol ahaan waayo xifrad kalma aan baran annaga waxaan ka shaqaynaa wadadan muqdisho iyo baydhabo isku xirta ayaan ka shaqaysanaa jooraatigeedaan ka raadinaa haddii gaadiidkii la hakiyo meel aan wax ka bilawna meel aan shaqa ka bilawna ma garanayno waxa waaye waa maadaama dowladdan ay amar ay kusoo riday coronavirus dartiisa wadooyinkaas gaadiidka loo celiyey wado kale oo anaga hadda aan macnaha oo alyoomkaan ka burnayno ma garanayno saameyn aad aad bay nagu galanaysaa dandarawliinta nahay ka shaqaysa muqdisho iyo baydhabo waayo amarka hadduu amar duunuu yahay in la hogaasmaa kuqasbiya laakiin dowladda waxaan ka codsan leena arrintan inay si guunahan noogu fiirso waayo annaga xifad kale ma naqaano baabuurtaan wadanaa wadadaan ka shaqaynaa duuleena magacahay magacaaleena sayna maxamed aalan shaqadii baabureey saameyn walkale maaha shimbirahan maan shimbirgeedkiina raabti baaso arjaaweydiyaasa kooso kadibna inaan saamaysin meel kamid ka helo walaasho iyaamahay ma jiraan macnaha ninba lugtiis iyo dareer sheelay keentay ogriis inaan saamayaas walbadan saamayaas nololan kale walkale inaadasta inuu shil bedelto dhihi korto macnaha yani nolosheedu socday ku cilanta gareera kiridaasi walaaha dhaaday garaay shansaa kadib xarooday lolleesaasa kamaaraya bismillahirrahmaanirrahiim magacaygu waxaa la yidhahaa maxamed xuseen xasan oo ka shaqaysta baawar darawaliinta xamariya guduuya xamariya oo baydhabo maadaama oo dowladda amar ay kusoo rogtay annaga meeshaan ma degenin hoteelaan ka degannahay habeenkaas jalaa ku socnaa maalintii maqaayadaan degannahay marka tanna iguma jirto in macnaha ii sheegaayo oo xiritaankan marka dowladda codsi waaye aan ka jeedsanayna maadaama xirfad kale aan oqoona xalciyaalanna marka codsigaasaan soo jeedin dowlad marka inay naga dooji saartaa saameyn zaayid noloshan zaayid halisa ku jirtaa halisa ku jirtaa waayo maxaan kaloo ku shaqaysanaa hadda hadda aan kulaadnay saakaaan kulaadnay xalay hotelaysa wallaahi taas waa waa laga yaabaa laakiin ismacbo maaniga kala dana uma jirta anoo boros joogana way baanta warbeeno ku dhiibay inii macnaha jidkiiri taanje yurdhaan ba hirinaay hatana maabir dowladda kubati nugalane horta ba hirinaay hirnaashada atishaagden siba la sheego taada kala gam saameyn yadi walaas bay balanka nool dalaala ka nool baawo shufeera ka nool waa ku arkaya ka nool degma degaa ka nool walaahi dhow macnaha saameyn weyn ku waladaa wasiirka kharaalaja uu ku jidka walaata ku baada jiro
amarkan wasaaradda baabuurta iyo karoojideenna socdowka muqdisho iyo baydhabo yaa la kasheegi intiya bilaawada doonta tumidlita bilitan abriila oo baryayka toosanta aabbahaata ma yogsada halkoosu nagada doona maadaama ganacsiga baydhabo inta badan buka koyo magaalada muqdisho
eed iyo eed aan mahadsante maxamuud cali cabdulaahi gaabsha oo usaneyn fiiriyay warka ka eedinay daraawalada ka shaqeeyow intan dhexayta muqdisho iyo baydhabo madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeeda soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo cafis anfidi maxaabiista xukuna shal duwo inka jari xabsiga degmada baydhabo maxaabiistan iyo tiradii oo laka sheegay tumi kow qofa madawiinaga iyo amar kabiye ini sida sida inka dhaqsa badan xabsiga lankudhiye dadkaas warqad hakubati xafiiska xeer ilaalinta gobolka baay yaa la faray ini xabsiga dhexe ee baydhabo lakudhi- lakudhiye xabsigaas ayoo ka jaraan maxaabiista magaalada magaalooyinka kale ee koonfur galbeed maka jaraan meelo dadka cafiska lanfidii waana magaalada baydhabo shaleediyow maamulka degmada baraabe iyo bilaawan wacyigelinka eedan cudurka covid nneteen warkuun weliba si toosee ninka faahfaahiyey wariye waryaheena shukri ismaaciil axmed
kurir marka dalka soomaaliya ka aragay kiisaskan ka horeeya cudurka coronavirus iyo madaxdii bulshada markiiba bilaabeen wacyigelino ka eedan sida laysku ilaaliyo karo xanuunkan meelo wacyigelinta ku bilowday iyada kumid ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya degmada baraawe caasimada rasmiga ee koonfur galbeed wayba ku dareereen ololo bulshada lanka ka wacyigeliyahayeen tii han iska dhawaana oo la yaraayo kulamada waana laka dadaala nadaafada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose maxamed cali xasan isheeganteedana wacyigelina goobayo ka bilaaban wacyigelinta iyo ubaayo ku mid ah xafiisyada maamulka goobo bulshadan iska kooyana iyo ona jeeyeen alabya anagoo iskaasheen waxaan suubinay muxuu ahaayey in dadka xafiisyada dowladda suuginayaan inaan keenno saabuun iyo waxyaabahaas antin isbitaalada sidoo kale aan waxay geeyaan saabuun iyo iyo muxuu ahaayey daawooyinka aan geyno oo loogu talagalay gacandarka iyo aeroboortka sidoo kale marka diyaarayaad soo dhici jireen sidoo kale ayagana saas ayaan suugu jirnay meelaha bulshada badan iskugu imaanayso inta badan oo laga maarmaanka ah oo sida xafiisyada degmada iyo meelaha sidoo kale gacandaas biyo soo jiraan waa geyni alxamdulilah shada caalamiin waxaa kaloo jirta suuqyaha sidoo kale ayadana wacyigelin ayaan kusoo gelnay suuq weyn aa degmada baraayo dadka meesha deganaayeen sidoo kale aad iyo aadan ugu baarinay aad iyo aadan ugu sheegnay dadka shacbiyanaha way qaasteen gudoomiye maxamed ayasaas oo kale ku hadalay antiyo dhaqan garyaween amaradaa ku baahan madaxda dowladda ee koonfur galbeed wiibanuusaas oo kale sheegay intii magaalada iyo hagalaayana raashin iyo adabyo kale oo wallanka uga waday bulshada ha gaadiidka waa- waa waa ila- gaadiidka rakaabka keliya ah oo dadka wado sida basaska oo oo- oo ilaa xamar ilaa barar u kala gooshayo taas ayaana xoolaha aan axadidnaa awoodna laakiin inta kale oo bagaash ama cunto ama raashin ama waxyaabahaas oo shidaal ama waxyaaba wada oo oo dadka bulshada wax u wado waa waa in dadka rakaabka faraha badan oo muqdisho soo baxayo oo faraha soo gelaya taas ayaan xoogaa cudurka mid cudurkaas koronteynta ilaaha naga hayo sidan dadkaas xoogaa intii xadka laga helaa sida dowladdeena soomaaliya ay ku dhawaaqeen annaga waxaan kulinaynaa amarka madaxweynaha dowladgoboleedka koonfurta soomaaliya cabdicasiis laftigaran iyo madaxweynehena qaaligaas amarada ay soo dhiibeen ayaana ku soconaa iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose hadalka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada ee degmada baraawe koye xillo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya laakarari xayiraado shaldugana maadaama lankagonlay inta la yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus oo kiisas horlena kusii arayahay guda dalka
eed iyo eed aan mahadsante shukri ismaaciil axmed weliwey baa ka guda jirnaa wararkani wararka guda dalka soomaaliya wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya fawsiye abikara nuur iyo bogaadadii kaalinta dhakhaatiirta kalkaaliyaalka iyo howlwadeenada caafimaadka iyo ku qaadayaan badbaadiyowka shacabka iyo dagaalka iyo kala jaraan xakamayowka faafitaanka covid 19ka weliba ayaa sheegtay wasiir fawsiye inisiyad ku mid ah dhakhaatiirta ka howlanayti badbaadinta dadka use ka dhigaya cudurka coronavirus usa haleelay cudurka islamarkaasna iyo hadda laka baxnaan yahay sidoo kale weliba ayaa sheegtay in xilligan usahan kororna kiisas la xiriira cudurka coronavirus welibana dadka soomaaliyeed iyo anka baaqday iniyo qaadan talooyinka caafimaad ee wasaaradda iyo hay-ado shaldugun ee dowladda kiisaska la xiriira cudurka coronavirus ee soomaaliya deeray lixdan qofa oo lama ruux oo ku mid ee anka geeriyoodan meele haano kalan iyo lid iifan oo xaaladiyo caafimaad lala tacaalahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo amar kabiye ini dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir si deg deg ee landeersiya lacagiyo adeegsada adeegsadaanka horseedowka iyo la tacaalidda cudurka covid nneteen-ka ra-iisul wasaaraha xasan ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo uu ku usa gudoomiyay kulan kulanka joogtada e ee guddiga qaran ee ka horseedowka covid nneteen oo ka qabsoomay meert mareegta internetka iyo wasaaradda maaliyadda iyo amarti fududayowka min hal milyan oo doolar inay si deg deg ah landeersiya maamulada maamulada dalka ra-iisul wasaaraha iyo hooste ku xariiqay muhiimadda iyo midnimada iyo inisjeyowka cudada soomaaliyeed yeelata xilligan xilligan adag ee use dalka marahaya use oo dhammaan qaybo shalduun ee bulshada inka baaqi ini dhaqan ini haldhini lahan kuwada jeesida ciribtirowka caabuqan wasiiradda caafimaadka dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo guddoomiyaga gobolka banaadir oo kulanka ku qeyb galaya sidoo habandhigan warbixin la xiriirta xaaladda covid nneteen ee deegaanadiyo iyo walyaabo iyo ambaahanyin welibana soo hadhawaayana talada welibana iyo hadhawaayana tallaabada ra-iisul wasaaraha qaadi wasiiru dowlaha wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowladda federaalk soomaaliya ku hadlay xilka lang magacaaway qodobkan welibaa ninfiria yuusuf sheekh aadam gudoomigii hore ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana hadda e wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowlada federaalka soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekuna oo waraysi gaaraysa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo ku hadalay hilkalan magacawi soo waana sheegay intii ka faraxsanyi waan hadhawaayaw runtii waqtiga iga dhigan tahay waa sidaad sheegtay waxa waaye waxaan ahaa guddoonkii hore ee dowladda wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed xil walba la qabtay wadanka waxa waaye wadanka gudihiisa noqdo ama ama dibadiisa noqoto aad magac soomaaliyeed aad ku qabanayso bulsho soomaaliyeedna aad ugu adeegayso waxa weye waa runtii waa waa waa mid meesha taal waajiina wala saara qof walba oo soomaaliya wadanku dhashay waxa waaye waxa waajib uu ka saaran yahay hawl walba oo kaga aadan meel walba isleeya waxbaan ka qaban karaa bulshadayda ayaan lagu shaqayn karaa ee waxbaan ka qaban karaa baahida wadanka ka jirtaa waxa waaye ay kusoo aadeen diyaar waxaa runtii marka waa arrin aanaa ugu faraxsanahay in macnaha ummadeedii soomaaliyeed iyo bulshadeydii iyo xukuumadeydiba aan weli marka insha allah aan kaalintii aan ku leeyahay aan bulshadayda iga aadan shaqaynteeda in waxa waaye aan la ii magacaabo dadka hadda u soo dhaweeyey waana diyaar baanu ahay meel walba oo baahi ka jirto iyo xil walba marka oo shacabkaasaa lagu shaqaynaya in sida waxa waaye waajibku yahay inaan inaan u gudan howleyn ganacsiga soomaaliya oo ee kooxaqabadaha ee cabdiqaadir shariif sheekuna ayaa sheegay intii walbadan yoha ka kordhiyi doonaan ganacsiga soomaaliya runtii wasaaradu maaha wasaarada cusub hawsha howlaha yaayaabee shacabka u haysana wax hadda cusub ama wax aniga ila koysanayo maahan wasaaradu waa ay jirtaa mas-uuliyiin iga sareysa ayaa joogta mas-uuliyiin iga horeysa ayaa joogta shaqaale ayay leedahay marka waxa waaye de waayo howlaha socda marka wixii kaalinkeeda igaga aadan iyo mas-uuliyaddeeda ay tahay ayaa waxaan rajeynaa insha allah sida ugu wanaagsan inaan uga soo dhalaalay doono aan kasoo bixin aan aan kasoo bixi doono wax weyn aan insha allah aan aan aan ka qaban doono hadii ilaahay ka raalinayo dhinaca kale wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka soomaaliya jawal kuweydi sababtuhu kuusan ka wareegi waayey gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya weli banuusi sheegay intii adduunka dhan ka jarta xaalad adag oo waanan jarna walaniisoodowe us-oona tusaalahan dhaadii munaasabadii shalay use hirkeliinka dhaariyahay us oo waana sheegay intii waxa ku qayb galan shan qof bese qofdayda hadda maanta waxaan soo maray oo keliya dhaarta ayaan soo maray wasiiru dawlihii iigu horeeyey oo xilka kala wareegi lahaa ma joogo wadankii runtii xaalad aad iyo aad u culus baa adduunkan ku socda ayaa ku soo korortay oo qofma uusan filanayno waxa waxaan u malaynayaa inta taariikhda casriga aan ka xasuusanno ee waxa waaye marxalad midaan la mida adduunka kala qoqobkaana maanta uu galay waxa waaye dalka dibadiisa iyo gudihiisa la kala qoqobmay waxawaaye dariskii isu dhawaan waxa waaye iyo xafiisyadii hay-adihii isku dhawaa oo wada shaqeynta ay kala qoqobmayn aan cidna cidda kale isagu gudbi karin ayaa waxay keentay duruuftan culus waxawaa qubnaadka waxawaa in marka aniga deegaanka waxaan oga soo maqanahay aniga muqdisho gooda ayaa xafiiseeda oo hadda lagu magacaabay cidda iga horeysay weli aanan xilki kala wareegin marka insha allah mar allaala marka igu horeyso waxawaaye la furo wadooyinka ay furmaan waxawaaye waxaan ka hadla waxa waxa noo dhiman anaga koonfur galbeed maanta xitaa munaasabadaan dhaarta anagaa samaynan waxaan awoodi kari weyne xitaa in shan qof ka badan aan meesha inaan sugu imaano
eedaan mahadsante yuusuf sheekh aadam weli waybaa kaguda jirnaa wararka wararka hamiignimo ee idaacadda warsan wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan iyo ku hadalay warar sheegay in dada lagu helay xanuunka dunida kafaafi ee covid nneteen-ka iyo kufokadan gacanta dowladda taasna khatar kanagati caafimaadka guud ahaan bulshada ka dhaqan magaalada hargeysa shalay iyo welibaa habahay warar shalduwun oo sheegay in xumud xubno kumid ee dadka la helay xanuunka covid nneteen iyo kufokadan gacanta dowladda warkaas oo bulshada dhatiya eed anka faafi islamarkaasna dhaliyay welwel maadaama arrintaas sababo korta khatar weyn oo wajahda bulshada agaasimiga guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi xergeeye yaa sheegay in ininjarna dad xanuunkaba oo ku baxsadeen balse yo iyin dada use hore anka dhiye oo use kuba oo ku bahan habs oo kubax oo ku bahan yo ona kala talayaan inay guri xaafadosha roogan isla waana iska karantiilan xidhiidhna la sameeyi doonaan wasaarad ahaan ilaahay naxariisaa welibaa xalay magaalada muqdisho ka amowday madaalihii hoblada waa beri fanaankii weynaay ee cumar cabdulaahi cumar cabdulle shooli fanaanka iyo toddobaadyadii laha dhaafay use ka xanuunsanaayey oo laka daawayaayay mid ku mid ah cisbitaalada kiyaala magaalada muqdisho oo unka dambeyn use ka geeriyoodii xalay sida use sheegay wiil cunug use dhalay oo laka magacaabow axmed cumar shooli fanaanka wiinay cumar shooli iyo welibaa use ka iyo welibaa use ku tabay ciyaal dhowr ah welibaana dhowaan la aragay muuqaal laha ku duubi mid ku mid a t v-yada kayaala magaalada muqdisho use-ona ka xanuunsanaayay koo ku mid a isbitaalada magaalada muqdisho welibaana use baaqan diray madaxda dowladda iniyo walanqobadan fanaaniinta shale hibanuura iyo salaad derbi ooyo kuwada mid haayeen hobolada qaran ee waaberi iyo weliba iyo sheegana in cumar shooli use kaalin weyn ka lahayay horumaryowka fanaaniinta fanka soomaaliyeed meelihiisan warka kula socotaan weliba waa warbaahinta warsan ee beledka tambaydhawa madaxweynaha mareykanka donald j trump ya sheegay in use faray maamulushay inay use hakayaan dhaqaalo la siiyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o weliba use sheegay in w h o iyo ka guul daraysatay waajibaadka aasaasigahay ee marki la feeriya waajibaadka iyo kabiidii faafitaanka cudurka covid nneteen-ka madaxweynaha weliba use ka eedeeyay hay-addan qaramada midoobay iniya sixun umaaraytay islamarkaasna qariidii faafitaanka fayraska dhaliyow cudurkan gudiba markii cudurkan uuse ku bilaawday dalka shiino weliba na sheegtay inii khasab atay inii lala xisaabtama donald trump iyo hore hay-addaas caafimaad adduunka ee w h o inka eeday iniye xilligan iniye an xaqliidii wadanka shiino guudhaan guudhaan warki hamiingnama ee idaacadda warsan isunku dhungusaasan oo kantaha kaaf meere warkana oo ku walibaasin la socsiyayn oo ah cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan warkan war dhamid antiguna reed unka kulumaana baryay hiraabtii hamiin faa ilyaasin lahaa